maamulka hadaad mareere iyo kan degmada udweyne ee maamulka somalilan ayaa ka hadlay biyola'aana soo wajahday dadka iyo dunyada ku nool degmada oodweyne ee maamulka somalilan dadka iyo dunyada ku nool degmada oodweyne iyo deegaanada hoos yimaada ee maamulka somalilan ayaa hadda ku tiirsan biyaha laga soo dhaamiyo ceelasha ku yaala duleedka magaalada burco gudoomiyaha gobolka hadaad mareer cabdiraxiim maxamed axmed duqa degmada oodweyne ibraahim kasa rooble iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada oodweyne ayaa si wadajir ah uga hadlay biyola-aanta ka jirta gobolka biyola-aan iyo abaar baahsan oo gobolka jirta oo saamaysay dad iyo dunyaba runtii haddaanu nahay gobolka daad madheedh maamul degmo iyo mid gobolba waxaanu iminka in muddo aba runtii u kuurgelaynay amba aanu xaalad xoogaal u noqosho gobolka ugu jirnay iyadoo guddoomiyuhu oday noogu yahay barasaabka gobolka daad madheedh bal inta biyola-aaneede ka jirta gobolka qaabka biyola-aaneede jira abaarta iyo sida ay dadkii dunyada u saamaysay runtii waxaanu noqonay somalilan gobolkii ugu horreeyay ee abaartu ku dhufato oo runtii aynu iminka dad iyo dunyaba ay abaartaasu saamaysay oo biyola-aani jirto
waxaa kaloo uheliya xanuun xoolaha ah oo khaasata riyaa ah sambab iyo balaayo baas waxbaa uheliya geed walba riyo way ku dhimanayaan wasaaradda xanaanada xoolaha waxaanu iyada lafteeda u diraynaa inay ka warhayso xoolaha oo xooluhu aad bay u dhimanayaan khaasata riyuhu gees ilaa gees inta daad madheer xukumo aad bay xoolahaasi u dhimanayaan geed walba way yaaliin xanuunkaasina waa sambab iyo wax lamida iyo xanuuno kale oo riyaa kusoo booday insha allah bidmillahi kariim waxaan rajeynaynaa marka baaq iyagaa ay helaan inay si dhaqsaa wax uga qaban doonaan dowladda iyo hay-adaha maxalligaaba waldhaamkaa wasaaradda biyaha waxaanu ka codsanaynaa intaanay roobkaasi aanu soo gelin in la dedejiyo waxqabadkiisa oo dhaamkii maanta waa dee biyobaa laga xidhay waa maran yahay marka haddii uu maanta buuxo biyalaanimay dhacdeena wax badan buu dee anfici lahaa waxaanu ka codsanaynaa hay-adaha maxalligaah enjooyada dowladda dhexe madaxweynaha in baaqayagaa loo dheganugulaado oo gobolka hadaad madheedh oo ah gobolada u horreysay ee abaartu ay ku dhufatay
xaaladda guud ee gobolku marka hore ceelashiisu waa kooban yihiin hal ceeloo biyihiisu adag yihiinoo xooluhuna facbaa ku yaala hadiyo jeer waa isaga dabeecad markaa xilligan oo kale marka la gaadho inay biyola-aani ku timaado gobolka waa dabeecadihii lagu yaqaanay waxaanan runtii aad iyo aada ugu mahadnaqayaa maamulka degmada iyo gobolkuba inay soo jeedaanoo maanta ay runtii diyaaru yihiin lana socdaan xaaladda gobolka marar badan bay runtii qayladhaanta iyo culayskuba gaar noogu dhici jiray laakiin waan u mahad celinaya runtii